بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كتاب كان وحال هذا وكتاب فني اللي هذا عروض كان العروض والقوافي فن اللي هذا كهرنا فني قاس لغة عربية فنون تأيلا ذهي ayuu ka mid yahay luqada carabiga sidaa og tihiin waxaa la yidhaahdaa waxaa ka mida fannu naxwa ilaa labaiyo toban fanni bay ku sheegaan culammadu inay ka kooban tahay labaiyo tobankaa fanni fanni ka mid ah wey maalan labaiyo tobanka naxwadoo kale waa fan oo min culuumi luga ka mid ah sarfigoo kale waa fani min funuuni luga ka mid ah cilmiga la yidhaahdo cilmi ishtiqaaq isaguna fani oo min funuuni naxwi ka mida weeye cilmu almacaani walbayaan oo faniga balaaqada la yidhaahdo ka mid ah isaguna funuuntii wuxuu ka mid yahay luqada ay leedahay ka mid yahay cilmiga badiica la yidhaahdo isagu fani mustaqila maahee waxay yidhaahdaan waa dayl oo cilmigan macaanida iyo bayaanka oo balaaqada ah ayuu badiicu wuxuu u yahay yacni faraq dheerayn ayaa loogu raaciyaa marka waa la iskaga daraa laakiin fani mustaqila maahan bay dhahaan culumtaas waxaa ka mida cilmu lcaruud waa cilmigan hadda aan maaragtay insha allahu tacala wax ka sheesheegi doono iyo cilmi isaga la xiriiro cilmu alqawaafi la yidhaahdo alqawaafi waxay ku daraan culumta cilmu lkhat bay ku daraan cilmu linshaa cilmu lkhutab cilmu almuxaadaraat cilmu taariikh waxyaalaha cilmu qarid shicr waxbay tiriyaan culum noocaasoo kalea la yidhaahdaa culuum luga loo yaqaana marka culumtaas ayuu kana ka mid yahay kitaabka marka aan akhriyi doonno haddii ilaah yidhaahdo waa matniga aan haysanno hadda oo la yidhaahdo matnu alcaruud waalqawaafi matnigaasaa la yidhaahdaa magaciisana waxaa la yidhahdaa alkaafi fii cilmay alcaruud waalqawaafi magacaasuu u bixiya alkaafi fii cilmay alcaruud waalqawaafi labadaas fanni caruudka iyo qawaafida ayuu ka hadlaa sheekha matnigan iska leh waxaa la yidhaahdaa asheekh axmed ibnu cabbaad ibnu shucayb alqannaa'i wuxuu ahaa sheikhaasi wakhtiga uu dhintay waa siddeed boqol iyo konton iyo sagaalkii hijiradii nebiga qaarna konton iyo sideeddiiba ayay yidhaahdaan hijrada nebiga markay ahayd ayuu shiikhu maaragtay dhintay baa la yidhaahdaa fannigan marka intaanan kitaabkan bilaabin kitaabkan shuruuxuu leeyahay ama fanniga curuudka kutubo badan ee culammadu ka qoraan sharaxa ugu fiicanoo hadda ugu waafisan oo weliba la yidhahdo waa mukhtasar oo sheekha la yidhahda damanhuuri uu leeyahay waxaa la yidhahdaa irshaad shaafi calaa matni lkaafi irshaad shaafi calaa matni lkaafi kaafigan matnigi matnigaaba fii cilmiy alcaruudi waalqawaafi ayuu sharxaa wadaadkaas damanhuuri la yidhaahdaana iska leh waa sharax maasha allah aada u fiican weeyaan kitaabkan shuruuxdiisa laakiin fannigan kutubo badanaa laga alifaa culamo badana wax ka alifto tibriisiga hadda risaaladiis dad wata waan arkay oo alkaafi la yidhaahday wataan kitaab kaleeto la yidhaahdo sanaacat ashicri miisaan adahab fii sanaacati shicri alcarab wuu jiraa kutubo badanay ka alifaan zamakhsharikii risaalow ka alifay kutubo badan culamo fara badana kutubtaas mowduucan ka alifto marka intaanan kitaabka gelin waxaa jiro funuunta yani cilmi walba markii fani kasta in la bilaabo la rabo wax la yidhahda mabaadi buu leeyahay oo mabaadi lcashara la yidhaahdo mabaadi alcashara fanni kasta markii la bilaabayo waa labaatan tobankaas fanni tobankaa mabda waa lagu sheegaa almabaadi alcashara bay dhahay walidaalika waxaa jamciyaa la yidhaahdaa oo abyaad saddexa ku kulmiyey sheekh la yidhaahdo abulcirfaan maxamed ibni cali alsabaan iyo kitaabka xaashiyadiisa korkeeda ayuu ku dhigaa sabaan waa nin naaxiyo la garanaya xawaashi badan iska leh marka shiikaasaa uruuriyaa la yidhaahdaa wuxuu yidhaahdaa abwaadiis waxaa ka miduu yidhaahda ina mabaadii kuli fannin cashara alxaddu walmawduucu uma athamara wanisbat wafadluhu walwaadicu walismu listimdaadu xukmu shaarici masaa'ilu walbacdu bilbacdi iktafaa waman dara aljamiica xaaza sharafa yacni sidaasuu yidhaahdaa mabaadi'da fanni kasta kulligii mabaadi'diisa waa toban bay ka kooban tahay buu yidhi ina mabaadi'a kulli fannin cashara buu dhah waxa weeye alxaddu tacriiftiisa waa laga hadlaa mowduuca oo kitaabkaanu ku saabsan yahay way way culammadu way tilmaamaan kitaab walbaba ama fanni kastaba amaradiisaa la tilmaamaa miraha laga guranayo maxay tahay fawaa'idiisa ay leedahay fannigaas uu leeyahay yaa loo nisbeeyaa fannigee loo nisbeeyaa culumtee lagu daraa nisbada cilmiguu ka tirsan yahay fadliga uu leeyahay yaa fannigan dejiyey ismiga iyo magaca uu leeyahay halkeebaa laga soo qaatay oo cilmigani uu ka yimid xukumka sharcigaah uu leeyahay waa maxay masaa-ishiisu waa maxay waxaasay ka hadlaan waana fanni kasta kulligii markaasuu markuu ku soo khatimo wuxuu yidhi waman dara aljamiica xaaza sharafa intaas tobankaa qofkii kulmiyo garto oo fahmaaye sharafoo dhan waa uu koobay buu leeyahay saasuu leeyahay marka kulligood in la sheegaa shardi ma aha laakiin waxunbaan ka tiltilmaamaynaa horta tacriifta cilmigan oo cilmi alcaruud la yidhaahdaa maxay culummada ku qeexaan tacriiftiisu waa maxay qodobkaas waxyar inaan ka ishaarno tacriifta macaani badan xagga luqada macaani dhowra baa lagu sheegaa waxaa la yidhaahdaa waa annaaxiya waa la yidhaahdaa naaxiya jiho ama dhinac ama meel ayaa la yidhahdaa naaxiya luqadiisa saasay ku tilmaamaa oo maalan waxay leeyihiin cilmigani waxa weeyaan waa wuxuu ka yimid liannahu min naaxiyatin min nawaaxi alculuumi alcarabiyati wa aadaabiha halkaa culuumta carabta luqada carabiga culuumteeda aadaabkaas naaxiye ka tirsan qeyb ka mid ah weeyaan waxay kaloo yidhaahdaan maye yacni waxa caruud luqadda loo yidhaahdo waxa weeyaan qofka shaacirka ah ama gabyaaga ah yacridu calayhi shicrahu shicirkiisuu u maarata u bandhigaa caruudkan wuxuu u bandhigaa qofka shaacirka ahaa ee gabyaaga ahaa baa wuxuu u bandhigayaa shicirkiisii gabaygiisa u bandhigaya famaa waafaqa kaana saxiixa wamaa khaalafa kaana faasida wixii caruudkaas fannigan la yidhaahdo waafaqaa shicirkii waafaqana waa shicir saxiixa iyo gabay saxiixa weeyaan wixii khilaafana waa faasid baa la yidhaahdaa saasay leeyihiin calaa kulli xaalin macaani dhowray ku sheegaan maya maka caruud la yidhaahdaa xagga luqada makat almukarama ayaa caruud la yidhaahdaa bay leeyihiin maxaa yeelay khaliil ibni axmed alfaraahiidi sheekha fannigan iskale marka waan ka hadli doonnaaye maka isagoo jooga cilmigan lagu ilhaamiye bay leeyihiin oo ilaahay uu tusay subxaana wa tacaala xagga istilaaxa waxaa loo yaqaanaa fannigan caruudka la yidhaahdo waa cilmun biusuulin yucrafu biha saxiixu wsaani shicri alcarabi wa faasiduha waxaa la yidhaahdaa waa cilmi ku sugan usuul usuusha oo loo jeedo alqawaacid alkuliya aw aljusiya qaacidooyin kulli ahoo dhammaystiran ama qawaacid jusi ah oo maaragtay aan kaamil ahayn allatii yubna calayha hada alcilmu oo cilmigaa lagu duldhiso yacni qawaaciddaas ayaa loo jeeda usuusha waa barasho usuushan oo lagu garanayo shicirka awsaantiisa yacni cilmun biusuulin yucrafu biha saxiixu awsaani shicri alcarabi wa faasiduha awsaanta iyo gabaygan wasnigan uu leeyahay oo luqada carabiga lagu gabiyey saxiixeeda iyo faasidkeeda midkeeda wanaagsan iyo keeda xun usuusha lagu garto oo qawaacidda kulliga iyo jus-iga ah ayaa la yidhaahdaa marka xagga istilaaxana culummadu waxay ku sheegaan macnahaas ayay ku sheegaan iyo macaanuu u dhowdhow ee lagu sheegaa weeyaan macaanidaas unbay istilaaxanu ku tilmaamaan mowduuciisa muxuu ka hadlaa marka la yidhaahdo wa ashicru alcarabi min xayu sixatu wasnihi wa suqmuh gabayga carabiga ah kiisa wanaagsan iyo kiisa xun ayaa maaragtay ayuu mowduuceedu yahaa ka hadalkiisa lagaga hadlaa himaarta iyo miraha uu leeyahay iyo fawaa'idiisu waa iska tiro badan tahay laakiin waxaa la yidhaahdaa waa tamyiizu shicri can hayrihi shicirka gabayga in laga sooco wixii aan gabay ahayn wixii aan gabay ahayn yaa laga soocaa gabaygaa laga soocaa tamyiizu shicri can hayrihi baa la yidhaahdaa lianna shicirka marka la yidhaahda maa huwa shicru markay culammada shicir iyo gabay maxaa la yidhahdaa tacriifinayaan waxaa la yidhaahdaa alkalaamu albaliiqu almabniyu cala alisticaarati walwasfi baa la yidhahdaa waxaa la yidhaahdaa waa hadal baliiq ah oo isticaaro yacni waxa sarbeebta la yidhahda annaga aan idhaahno iyo sifooyin wataa la yidhaahdaa haddii hadalku gabay uusan isticaaro lahayn amase sifooyin uusan lahayn lama yidhaahdo shicir baa la yidhaahdaa shicir lama yidhaahdo marka waxaan idhi shicirka ayaa khayrkii lagaga sooca yacni marka la yidhaahdo faa'iidada laga helo markaad caruud ka barataahi shicirka iyo waxaana shicir ahayn baad kala sooci kartaa faa'iidadaad ka helaysa ka mid tahay waad kala saari kanna waa shicir baad dhihi kanna shicir ma aha hadda maalan nadmigoo kaleeto nadmi marka la yidhahda nadm waa wax la taxay waaye waxay yidhahdaan waa alkalaamu almawsuunu almuqafa baa la yidhahdaa waxaa weeye nadmigoo kale waa kalaam wasni la saaray miisaan saaran qaafiye leh taasoo kale almawsuun alkalaamu almawsuunu almuqafa ayaa la yidhaahdaa qaafiyana waa leeyahy wasnina wuu leeyahay laakiin nafriga waa ka soocan yahay nafriga marka la yidhahdo waa hadalkan qubanaha hadda sida kitaabkeenan u qoran yaho kale yaa nafri la yidhaahdaa nafriga waxaa la yidhahdaa maa laysa mawsuunan walaa calaa qaafiyatin mucayana yacni waxa aanan wasni lahayn isla markaasna qaafiye mucayanoo ku socda aynan lahayn baa nafri la yidhaahdaa waa wuxuu khilaafsan yahay shicirkii buu khilaafsan yahay waxaa dhici karta laakiin isagoo nafriya inuu masjuuc noqdo sajci in loo yeelo sajci sajci waxaa waa kalimaad googo-an oo israacraacsan laakiin aan gabay ahayn oo aan maaragtay wasni midna uu leeyahay aanan jirin sajci baa la yidhaha sajciga waxaa lagu tiriyaa inuu ka mid yahay nafriga nafriga inuu ka mid yahay ayaa lagu xisaabiyaa weeyaan marka faa'iidada oo qofka ka bartaahi qofka caruudka bartaahi fawaa'idda uu ka helayo faa'iidadeeda waxaa waye inuu kala sooco shicirka iyo waxaan shicir ahayn gabayga iyo waxaan gabay ahayn in la kala sooco sidaa darteed baa waxaad garanaysaa qur-aanka inuusan midna ahayn gabay ma aha qur-aankeenna gabay ma aha wa kadalika kalaamullaahi nafrina maaha labada midna maaha waa kalaam ilaahay subxaana wa tacala uu soo dejiye kalaamullah oo mucjis ah oo addoommadana lagu addoonsado tilaawadiisa lagu addoonsado iyo akhrintiisa lagu addoonsado weeyaan maxaa yeelay ilaahay baa ka anfiye oo yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam wamaa callamnaahu shicra wamaa yenbagii lahu in huwa ilaa dikrun wa qur'aanun mubiin ma aanan barin shicir nabigeenna ma aanan barin suuragalna maba ka ahba inuu shicro gabay inuu noqdo qur'aankaas maba suuroobaysa wey wamaa yenbagii lahu umana suuroodo yacni laa yasixu walaa yenbagii wax ka suuroobaya ma aha wey muxuu yaha marka hadduusan shicir iyo midna ahayn in huwa ilaa dikru waqur'aanu mubiin waa dikri iyo qur'aan oo qur'aannimadiisu ay muuqato bannaanka taallo weeyaan waxay yidhaahdaan marka shay waxaa jiro aliqtibaas ay dhahaan culammada ku magacaabaan iqtibaas yacni iqtibaaska waxaa weeye yacni yuqtabas min alqur'aani wa min alaxaadiidi qur'aanki iyo xadiidkii baa wax laga soo dhimbiil qaadanaya oo markaas waxaa u eg yihiin markaad daahir ka fiiriso shiciroo u eg yahay shicirna ma aha iqhtibaaskaasoo kale in la isticmaalaahi xukunkiisu muxuu noqonaya macnaha qur'aankii in laga soo qaato ama axaadiistii laga soo qaato muxuu noqonaya culammadu waxay leeyihiin shayga iqhtibaaska la yidhahda waa iska jaa'isii dhaha waa bannaan yahay dhib ma laha hadduusan kulminaynin aadaab xumo hadduusan kulminaynin suu ladab suu ladab hadduusan ku jirin laa baasa dhib mala waa la isticmaali karaa bay leeyihin wa ilaa hadday suu ladab ku jirto oo aadaab xumo ay ku sugan tahayna waa muxaram xaaraamo noqonaya iqhtibaaskaas aadaab oo maca allaahi maca rasuulihi oo suu ladab lagula dhaqmo waa xaaraam lama ogola markaas ka lama isticmaalo waxay soo qaataan kutubta shuruuxda markaad akhrisid waxay soo qaadaan abunawaas ninkaas aad taqaanaan adiibka ahaa gabyaaga ahaa gabaygiisa ikhtibaas uu sameeyey baxar la yidhaahdo baxru ramal insha allah buxuurta markaan tagnaa arki doonnaaye iyo markuu inuu ka gabyo rabo uu aayad ku taqdiicinaya aayad qur'aanu ku taqdiicinaya gabay beyd buu alifo wuxuu yidhi khudta fi lardaafi satrun min badiici shicri mawsuun khua fi lardaafi satrun min badiici shicri mawsuun soo kalaam muqafa ma aha waa wasni buu leeyahy soo ma jeedi markaasu wuxuu ku taqdiiciyo yidhi lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun uu raacinaya soo ma jeedi wasni baa camalu ka dhigay aayadda qur-aanka ahayduu ikhtibaas ku samaynaya lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuuna soo aayad qur'aan maa tiiba marka beydkaas ku taqdiiciyey marka iktibaaskaasoo kale hadduusan su-uul adab ahayn dhib malahay dhahan culammadu soo ma jeedin yani faacilaatun faacilaatun faacilaatun faacila majzubu ramala la yidhahdaa ramal baxarka la yidhahdo la googooyey jazi lagu sameeyo carudadii darbiga laga jaray waa arki doona insha allahu tacala weyaan marka sidaasuu yidhi yani waxaa lagu qoray buuri khudta fi lardaafi satrun ridfiga meesha dambe ayaa sadar lagu qoray oo min badiici shicri shicirka kiisa badiica ka mid ah mawsuun ahoo wasni leh markaasuu aayaddan lan tanaalu lbira xataa tunfiquu maa tuxibuun wadaad kale waxaa laga soo guuriyaa isagana aysan magaciisa sheegin wadaadadu waxay yidhaahdaan wuxuu beyd buu alifo wuxuu leeyahay baxarka la yidhah baxrulwaafir gabayga la yidhaahdo ayuu ku gabiyey markaasuu wuxuu yidhi aquulu limuqlatayhi xiina naama wasixru nawmi fi ljfaani saarii wuxuu yidhi aquulu limuqlatayhi waxaan odhanayaa labadiisa indhood yacnii waxaa indhaha mooygoodaa la yidhaahdaa xiina naama markay hurdaan wa sixru nawmi hurdada sixirkeeduna fi lajfaani saari xirabyada ayuuba ku socdaayo maaragtay indhaha xirabyadooda ku soconaya markuu sidaa yidhi yuu yidhi tabaaraka man tawafaakum bileylin wayaclamu maa jaraxtum binnahaari aayaddii walad iyo tawafaakum wayaclamu maa jaraxtum binnahaari yo raba halkaasuu soo qabsanaya wuxuu yidhi tabaaraka man tawafaakum bileylin wayaclamu maa jaraxtum binnahaari iyo beydkan iyo aayaddaas isku goynaya shadriga qeybta dambe u dhigay allihii yani waxaa khayrkiisu fara batay idinka habeenkii idin oofsado wayaclamu maa jaraxtum binnahaari maalintii waxaad kasbataanna cilmiga u leh taasuu leeyahy axaadiista nabiga calayhi salaatu wasalaam baxr la yidhaha baxru rajsi oo maqtuuca ayay ka soo qaataan hal xadiid xadiidkii ahayd hal anti ilaa isbucun dimiyat wa fii sabiili illaahi maa laqiita baxru rajsi camalay ka dhigan hal anti ilaa isbucun damiyat wafii sabiili illaahi maa laqiiti oo kale yani baxru rajsigaas oo maqtuucay dhahaan marka waxay dhahaan falaysa bishicrin kaas maba ahaba shicirba maba ahay dhahaan kaasoo kale faraaga ah calaa kulli xaalin ikhtibaaska shayga la yidhaahdana hadduusan suu'ul adab ku jirin wax dhiba ma lahay dhahaa sida culammadaasi wax soo qaadqaataan oo kale shiddo ma laha xaggee lagu tiriyaa nisbadiisu waa halkee cilmiga waxaa loo nisbeeyaa waxa weeye cilmu luga alcarabiya ayaa loo nisbeeyaa oo labayo tobankii hadda aan soo sheegaynay mid ka mida inay tahay baa lagu nisbeeyaa wey oo halkaasaa loo tiriyaa wey yaa dejiyey cilmigan cilmi lcaruudka yaa dejiyey yuuha qofka bilaabay waxaa la yidhaahdaa axad ka shiikha bilaabay asheikh khaliil ibn axmed alfarahidi alsdi shiikhaas khaliil ibn axmed la yidhaahdo faraahiidna waa nisbo oo qabiilkiisa ah faqiid ka mid ah lafihiisa jifooyinkiisa ka mid ah qabiilada asdi la yidhaahdo weyna ku abtirsado shiikhaasaa alifay sanadku marku shiikhu wuxuu dhashay hijrada nabiga markay boqol sano ay ahayd boqolka markay ahayd ayuu dhashay markii hijrada nabiga boqol sano laga joogo buu dhashay boqol shan iyo toddobaatan markay ahaydna waa uu dhintay weeyaan marka yacni toddobaatan iyo xoogaa jir ayuu ku dhintay sheekhu weeye waxaa la yidhahdaa fannigan funuunta kale qof baa wax inta bilaabo ayay culammadu dhammaystiraan dad baa wax bilaabaya waa la dhammaystiraa sida hadda naxwadoo kaleeto waxaa la yidhahdaa abulaswad addu'ali yaa la yidhaahdaa muqadimaad buu sameeyey laakiin kabacdi dad baa dhammaystiray fanni kastaba waa saasuu leeyahay laakiin fannigan waa ka duwan yahay funuunta kale min awalihi ilaa aakhirihi isaga iskale cid kale wax ku darsatay lama arko cid istidraag ku samaysay oo ka daba tagtay wax ku siyaadisay ma jiro allaahumma markii laga reebo alakfash akhfashyaasha way tiro badan yihiin akhfash alkabiir alsagiir alawsat baa la yidhahdaa akhfat alawsat akhfash alawsat ninkii akhfash alawsat la yidhaahdo ayaa hal baxar ku daray baxarkaas wuxuu u baxshay baxru mutadaarig baxar mutadaariguu u bixiyey asagana wax weyn kama keeninaya tafaaciishii u samaystay khaliil ibn axmed ou isdabadaba mariyey keliya sameeyey wax cusub ma uunan keenin wax cusub ma sameyn baxarkaasbuu ku siyaadiyey marka shiikhan khaliil ibn axmed alfarahidi sababta kitaabkan uu alifay fannigan uu alifay hadda waad garanaysaan khaliil ibn axmed alfarahidi waa sheikhii siiba wehi shiikhiisii weeyaan sibaweyhi yani waa ninka kitaabka la yihahdo alkitaab markay nuxaadu dhahaan alkitaab haddii la yidhaahdo waa calamayl wuxuu ku dhacaa kitaabu sibaweyhi kuleeyihi alkitaabba haddaad tirahdo oo aliflaan u yeesho kitaab kale maba loo jeedaba kitaabu sibaweyhi bisa loo jeedaa saasay dhahay sibaweyhi oo la yaqaano oo qaarkood culammadu markay ka hadlayaan qowlka wuxuu isaga ku tago xagga luqada carabiga wixii fanniga naxwada iyo ou maro aan la khilaafin oo yidhaahdaan idaa qaalat xadaamin fasadiquuha fa ina alqowla maa qaalat xadaami oo kale ay ka dhigaan siibu wehigaas shiikhiisiibuu ahaaye wax soo baray oo cilmiga uu ka qaatay buu ka mid aha khaliil ibn axmed aa shiikh ahaa markii siiba weyhi uu shiikh noqday yani dadkii dalabatulcilmiga iyo xertii siiba weyhi dhankiisay u leexdeen walidaalika sheekh kalaha wuxuu ka alifay saddex bayd buu ka alifaa sababta uu cilmilcaruudkan sababka uu u dejiyey cilmigan uu ilaahay u siiyey ayuu sheekh la yidhaahdo sheekh shacbaan la yidhaahdo dabanhuuri sheekha la yidhaahdo ayaa risaaladiisaas irshaad shaafiga yuu ku sheegaa sharxiisa wuxuu leeyahay sheekh shacbaan la yidhaahdo oo kitaab caruudka ka alifay alfiye ka alifay oo fi lcaruud walqawaafi oo bibaxri rajzi ku alifay ayaa markuu sababta uu cilmigan qaliil oo u dejiye uu ka hadlayo uu abyaad saddexa uu sameeyey wuxuu yidhi cilmu اlkhaliili raxmat اllaahi calayhi sababuhu maylu اlwaraa lisiibawayhi fakharaja اlimaamu yascى lilxaram yasأlu raba اlbeyti min fayd اlkaram fazaadahu cilma اlcaruudi faاntashar bayna اlwaraa faaqbalat lahu اlbashar yacni abyaaddaa saddexdaa ayuu tiriyey wuxuu yidhi cilmu lkhaliili raxmat ullahi calayhi sababuhu maylu lwaraa lisiiba wey cilmigan cilmulcaruudka la yidhaahdo oo khaliil ibn axmed raxmatullaahi calayhi uu leeyahay sababkiisu wuxuu ahaa maylulwaraa lisiiba weye dadkii oo dhanka siiba weyhi u leexday oo shiikhaas u leexday khaliil ibn axmedna ka leexday markaasuu yidhi fakharaja alimaamu yascaa lilxaram yasalu raba albeyti min fayd ilkaram wuu baxay buu leeyahay shiikhii oo maaragtay imaamka ahaaye khaliil ibn axmed xaramka ayuu aaday maka ayuu aaday asagoo rabbigiisa weydiisanayo deeqdiisa yani maaragtay waasacnimadeeda wax ka weydiisanayo markaasuu fasaadahu cilma alcaruudi faintashar bayna alwaraa faaqbalat lahu lbashar markaasaa ilaahay wuxuu ku siyaadiyoo siiyey cilmigan cilmulcaruud la yidhaahdo markaasay dadka dhexdooda ay ku faaftay cilmulcaruudka u ku faafay waa cilmi aan cidna uga horreynin cidna uga dambaynin cilmi uga horreeyey cid uga horraysa ma jiro isaga ayaa dejiyey waxaana weeye gabayadii carabta ay gebiyi jireen saliiqadooday ka gebiyi jireen luqadooda ay fidrada ay u dhasheen ay ka gebiyi jireen wixiiba iqaacaadka muusiiqiga ahee qaabka ay leedahay tafaaciisheeda intuu dabagalay ayuu mid mid say isku rahaayeen ay isku raaraaciyey markaasuu buxuurtan shan iyo tobanka ah yuu ka soo saaray shan iyo toban baxaru ka soo saaray keliya kitaabkan keliya maahane waxaa la yidhaahdaa culammadu ku sheegeen caruudka keliya maahe mucjam kitaab la yidhahda alcayn waa mabuuc wey waad arka kitaab alcayna la macaajimta waxaa la yidhaahdaa waxaa lagu tiriya walu mucjamin carabiyin cala aliطlaaq yaa lagu sheegaa mucjam oo luqa carabiya laga alifo macaajimta qaabka loo alifaay kii ugu horeeyey inuu yahay baa la yidhahdaa waxa macaajim alifoo dhan asaga ay ka soo qaateen laakiin waxaa la yidhahda ma una dhammaystirin alcayn asaga ma dhammaystirin dhexu uga tegey weya laakiin ninkii bilaabay buu ahaa weya marka khaliil ibni axmed waa shiikhaas kitaabkaas isagaa alifay fannigaa caruudkoo alifay isagaana looga dambeeyaa awalkiisai aakhirkiisaba cid kaga daba tagtay takmilo ugu samaysana ma jira markii laga reebo baxarkaasu baxar mutadaariga markii laga reebo cilmiga magaco uu leeyahy waa alcaruud waay alcaruudaa la yidhaahdaa isaga qawaafida ma laha qawaafida qofka iskale waa ka hadli doonaa alqawaafi shaqa kuma laha caruudka base uu leeyahay istimdaadkiisa xaggee baa laga keenay halkee buu ka yimi min ashcaari alcarab carabta gabayadeedii oo markii horeba saliiqadooda ay ku tirin jireen iyo luqadooda fasiixada ay ku ishaari jireen iyo inta uruuriyey buu ayaga xaggoodii ka keensaday buxuurtaasuu marka u sameeyey weeyaan xukunka ay leedahay barashadiisa marka muxuu yahay in la barto cilmigan caruudka in la bartaahay xukunkiisu macayniba ma kifaa'iba muxuu yahay waxay dhahaan waa min furuud lkifaaya buu ka mid yahay furuud lkifaayah haddii qolo barato khalaas inta kale waa ka dhacaysaa laakiin barashadiis wax weyne ardayda qofka taalibulcilmiga ah ay u tartaa berrinta waxaad ninkaa taalibkaa yarkaa berri waxaa dhici karta nin weyn inuu noqdo kutubo badan inuu maaragtay taxqiiq uu sameeyo taxqiiq markaad samaynaysa kutubo badan makhduudaad badanaad soo qaadanaad arkaysa markaad weynaato kutuba isku haddaada miisaankii caruudiga ahaa aadan garanaynin fanni dhanoo kaa qarsoon wey fanni idiloo kaa qarsoon wey buxuurta buxuurta haddaada kala saari karaynin hadda waad arteen kitaabaha naxwada mutamimkaoo kale sharaxiisa oo la yidhaha kawaakibka meeqaa gabayo ku jiro oo shawaahidda u keensanayo aada u tiro badan qadriga tag meeqaa shawaahid ku jirto lama xisaabin karo alfiyat ibni maalik shuruuxdiisa ibni caqiilkaoo kale meeqaa shawaahid ku jirto waa inuu qofka markaa ibnu caqiilka akhrinayso waa inaa wala beydkii ku soo maray inaad gabaygiisa saari karto baxar urkaya inaad sheegi karto baxarka uu ka tirsan yahay inaad sheegi karta baa la rabaa laakiin inaad iska akhriso keliya maaha waa inaad baxarka uu ka tirsan yahay aad sheegtaa wasniga baxarkaasuu ka tirsan yahay kaa weye cilalka galay sixaafka galay waxa uu yahay inaad sheegtid qawaafidiisa inay maarata waxa ku dhacay taqyiirka iyo inaad kala sheegi kartid qofka uu garanayo baa la rabaa weeyaan marka fawaa'id badan uu leeyahay cilmigaas marka waa iska furuudulkifaaya laakiin waa wanaagsan yahay qof walbaba inuu ilmaam ku yeesho culumtoo dhan inaad ilmaam ku yeelatid aaday u fiican tahay xataa hadda fiiri khadka oo kale alimlaa oo kale waa fanni mustaqiloo la barto wey alimlaa waa fanni weyn marka qofka inuu arrimahaasoo dhan kale uusan yaraysaninaa la rabaa weya masaaisha uu ka hadlo fannigan oo caruudka ah waxaa la yidhaahdaa qawaacid taqdiic taqdiic alajza jusaska taqdiicintooda kala goynta waa midda ugu muhiimsan weeye taqdiic axrufu taqdiica iyo tafciilooyinkiisa iyo inuu qofku aad u barto caruudada maxaa la yidhahdaa darbiga maxaa la yidhahdaa isixaaf maxaa galay cilooyinka ku jirahay maxay tahay asmaaulbuxuurka daa'irooyinka uu leeyahay dawaa'ir alcaruudiya la yidhaahdo inuu qofku waxaasoo dhan ilmaam ku yeesho ayaa la rabaa masaaisha uu ka hadlo cilmigaas waa kaa weeyaan masaa-ishaas aad u tiro badanoo kitaabka noogu imaan doonto ayuu ka hadlaa oon arki doonna biidn illahi tacaala marka markii laga hadlayo hadda meelahan markaan tirinayno alcilal wasaxaafiya markii la gala iyo waxaa laga yaabaa dadka dad qaarkood inay ku ad adkaato hadda ka hor waxay dhahaan waxay culammadu soo guuriyaan khaliil ibni axmed markii fannigan uu alifay ayaa uu ninbaa marka fanniga inuu barto isku dayay fii zamani markaasuu waa fahamsiin waaye ninkii fannigiibu fahmi waaye markuu garan waaye beyt buu inta u qorou yidhi beytka iisoo taqdiici iisoo googoo taqdiican waa arki doonna insha allahu tacala beytka tafcilooyinkiisi inaan ku googooynaa la rabaa muxuu u qoray beytka u qora waxa weeye wuxuu tusayaa waqti inuusa iskaga dhuminuu rabaa khaliila wuxuu rabaa ninkan inuusa waqtiga iskaga dhuminin wuxuu u qoroo yidhi idaa lam tastatic shay-an fadachu fajaawishu ilaa maa tastatiicu yacni hadalkaas ooma jeed ilaa waa ku adkaada fannigaan moogta idaa lam tastatic shay-an haddaadan awoodi karaynin shay fadachu iskaga teg wixii aad karan weyso fahmigiisa kugu adkaado faraha ka qaad fajaawishu ilaa maa tastatiicu marka cilmigii wixii kaloo aad awoodo u gudubo aad buu ku yidhi marka iisoo taqdiici buu ku yidhi asaga kuma dul akhrinay iisoo googoo buu yidhi ninkii markii nin carab uu ahaa mogtahay waa fahmay durbadiiba maqsadka uu shiikhuu leeyahay markaasuu cilmigii faraha ka qaado iskaga tegey ilamaba wixii ma taqdiicin kara mana garanaye faruu ka qaado waa ka tegey weyaan marka yacni qofku inuu isaguna bal waa sahlan yahay fannigan runtii waa fanni fudud waa ilaahay qofku u yasiro waa fanni qawaacidkoo kooban leh waay waa la xifdin kara weyaan wax culus ma aha cilmigaa markaan ka baxno cilmul waxaa jiro la yidhaahdo cilmulqaafiya cilmulqaafiya waa iska soo kokoobaynaa waxaa la yidhahda waa cilmun biusuulin yucrafu biha axwaalu awaakhiri alabyaati ashicriya min xarakatin wa sukuunin wa lusuumin wa jawaasin wa fasiixin wa qabiixin waxay ku tilmaamaan waa cilmun biusuulin usuul barashadeed yucrafu biha lagu garto axwaalu awaakhiri alabyaati baydadka aakhirkooda aakhirka dambe qawaafida aakhirkay dhacda awalka ma dhacdo dhexdana ma dhacdo awaakhirteeda beydka shicriga ah oo carabiga lagu garto hadduu xarakaysan yahay min xarakatin wa sukuunin wa lusuumin inuu laasim yahay inuusan ahayn wa jawaasin inuu bannaan yahay inuusan bannaanayn wa saxiixin inuu fiyoow yahay wa qabiixin inuu xun yahay waxaas waxa lagu barto ayaa la yidhaahdaa alqawaafina kaasaa la yidhaahdaa fannigan qawaafida la yidhaahda yaa dejiyey yaa alifay isagana waxay yidhaahdaan waqtigii jaahiliga ayay ku tilmaamaan ayay jirtay qawaafida nin la yidhaha muhalhal ibnu rabiica ayaa alifay bay yidhaahdaan oo ahaa ninka la yidhaahdo shaacirka imrulqays abtigii ahaa weeyaan imrulqays khaalu imrulqays ayaa alifay bay leeyihiin isagaasaa qawaafidan iyo sameeyey waxay ka hadasha waa maxay mowduuceeda waxay ka hadashaa awaakhir alabyaat ashicriya waxa ku soo darinayo wamaa yacridu calayha waxa ku yimaado oo taqyiir iyo isbeddel ah awaakhirka beyd kasta shicira aakhirkiisa beyd kasta oo gabay ah gabay kasta oo beyd kasta oo gabayada ka mid a aakhirkiisa waxa ku soo dariyo ayay ka hadashaa weeyaan awaakhir alabyaati ashicriya yacni waxaa la yidhaahdaa min xayu maa yacridu calayha waxa iyada ku soo kordho ayay kaga warantaa wey xukumkeeduna waxay dhahaan waa annadbu iyo alibaaxa iyo waxbay ku sheegaan sidaas sidaasoo kale yidhaahdaan waxaa soo haray cilmigan hadda aan geli doonna insha allahu tacaala oo cilmu lcaruud la yidhaahdo cilmigan cilmu lcaruud arkaanu leeyahay arkaantiisa iyo tiirarkiisa waxa weeye waa awsaanuhu wa tafaaciiluhu baa la yidhaahdaa wasniga oo abyaadda shicirka ay leedahay tafcilooyinka ay ka kooban tahay ayaa la yidhaahdaa awsaantaa iyo tafaaciishaasna waxay ku dhisan tahay saddex arrimood bay ku dhisan tahay saddex arrimood sidoo shiikhu noo sheegi doono arki doono waxaa la yidhahdaa alasbaab sabab waxa la yidhahdaa saddexdaa arrimood ka koobaad waa alasbaab waa sabab baa la yidhahdaa ka labaad waa alawtaad watad baa la yidhahdaa watad ka saddexaad alfawaasila la yidhahdaa faasilooyin waa faasila sidaasaa la yidhahdaa marka beydka shicirka ah beydka gabayga halkaa beyd waxay culammadu yidhaahdaan asbaab iyo awtaad iyo faasilooyin ayuu leeyahay wuxuu wuxuu wuxuu waxay ku cabbiraan ay kala mid dhigaan guri oo kale khaymaddan dadku ay dhistaan khaymadda la dhiso maxay ka kooban tahay yacni teendhada oo kale ka soo qabo maxay ka kooban tahay xargo laisku xirxiray asbaabtu waa xarigii waa xargihii waa xargaha weeyaan ilaa xarig laiskula xira uu leeyahay xargaha laiskula xiraa kulligiise kan labaad waa alawtaad watad baa la yidhahdaa watadkana dhakawyadaa la yidhahda dhakawyada watadka waxa dhulka lagu dhufto watad soo ma garanayno maalan teendhada markii dhulka lagu mudaasoo bira lagula mudo dhulka lagu qabto ma laha oo xargaha lagula xiro watadka kaasaa la yidhahdaa awtaadana taasaa loo jeedaa waxaa la mida maalan hadda soomaalida reebaadiyaha ama dadka maqaarka samaysto maqaarka markii dhulka la dhigo la qalajinayo soo dhakawyo dhinacyada loogama dhajiyo kaasoo kalea watadka la yidhahda baallaha qoryaha dhagxaanta qoryaha ay ku dhudhufanayaan watadka waa kaasoo kale waayahay alasbaab waalawtaad fawaasishana waxay dhahaan waa xawaajiska u dhexdhexeeya waxyaalaha u dhexeeya awtaaddaas iyo waxa u dhexeeyaa la yidhaha marka kaana inuu guri oo kale yahay ayuu laga soo cabiraa guri oo kale laanna teendhada waa guri waxay ka kooban tahay xargo iyo maaragta watadiyo lagu xiray iyo wax kala xirxiro intaasoo kale beytka shicrigan saasoo kale ka dhigaan qiimadaas oo kale ka dhigaan weyaan naxwada markii la joogo xaraka waxaa la yidhaahdaa godka iyo kordhigga hoosdhigga iyo reebkaba inta waa la yidhahda soo maa inta waa la yidhaha xarakaa la yidhahdaa laakiin markaan baabulcaruud joogno alxarakaat wasakanaat waa noo kala qaadan yihi xarakaadka xarakaadaa la yidhahda xarakada waa saddex wey alrafcu walnasbu walkhafdu baa la yidhahdaa saddexdaas xarakaan dhahayna sukuunna sukuuna la yidhaahdaa halkaasuu noo yaalla iskuma iskuma jiraan baabulcaruud markaan joogno baabulcaruud markaan joogno xaraf mudqama markaan aragno laisku idqaamo laba xarafoo laisku shiday soo maa laba xarafoo isku jinsiyo laisdhexgeliyey markaa aragno asagoo isku jiraahi ma isticmaalayna waa kala furfuraynaa faki baan ku samaynaynaa baabulcaruud markii la joogo waa in faki la sameeya waa la kala saari labadii xaraf labada isku shidnayd waa kala saaraynaa xabba markaad tiraahdo soo hadda laba ba oo isku shidan maaha xababa baan odhanayna saasaan uga dhigaynaa tanwiin markaad aragto tanwiin soo markii la tacriifinaya nuunun zaa'idatu saakina soo lama yidhaahdo tanwiintii annaga laba shaqal kama dhigayne nuunkii oo reebnaa baan ka dhigaynaa waa kas nuun reeba ma dhigayna markii kitaab alcaruudiya la marayo nuunkoo reeban baa la dhigaya sida ilmo farbaranayo kale muxamadun markii la yidhaha qor cunuga farbaradka daalka nuunu kusii daba daraa soo maa sidaasoo kalea rabnaa annagana marka waxa lagu dhawaaqayaa la rabaa waa dhawaqa ayaa la rabaa kitaabatan lama isticmaala dhawaaqa waa caruud markii la joogo waxa lagu dhawaaqaya la isticmaala nuunkaas nuun reeban baan aan qoraynaa saasoo kalean samaynayna marka arrimahaas in sha allahu tacala waan arki doonnaa wax yaraa marka kitaabka ka akhrinayna bismi illahi raxmaan raxiim biidn illahi tacaala bismi illahi raxmaan raxiim mutuun alcaruud walqawaafi mutuunta wuxuu ka wadaa kitaabka aan ka soo guuriyey hadda waa hal matni waxaan baranayne mutuunna waa jamcu matnin waxaa ku jira khasrijiyadii oo nadmi ah ku jirto iyo kitaabkaa la yidhahdo majmuuc muhimaat lmutuunka la yidhahdo ayuu ku dhex jiraa marka mutuunka saasuu ugu qoray mutuunu naxwa mutuunu sarfi mutuunu saasoo kale qoraa kitaabkan laakiin darsayna alkaafi baa la yidhahda oo fii cilmi alcaruudi walqawaafi ku saabsan alxamdu lilaahi cala alincaami washukru lahu cala alilhaami wasalaatu wasalaamu cala sayidina muxamadi khayri alanaami wa aalihi wa saxbihi saadati alaclaam alxamdu ammaan wanaagsan lilaahi allah iska leh cala alincaami nicmayntii uu nicmeeyey buuna ku leeyahay oo nicmo aan la tirin karin oo addoommadiis uu nicmeeyey maxaa yeele wain tacudduu nicmat allahi laa tuxsuuha weeyaan washukru baa lahu rabbi u sugnaaday shukri oo nicmadu dadka u galay laga shukriyo cala alilhaami ilhaamintan oo fannigan oo lagu ilhaamiyo ama culumta oo lagu ilhaamiyana allah shukrigeeda iskale weeyaan wasalaatu ammaan wanaagsan iyo wasalaamu badbaado ama wasalaatu naxariis iyo wasalaamu badbaado labadaba waa la yidhaahday calaa sayidinaa ha ahaato sayidkeenni muxamadin nabi muxamed calayhi salaatu wasalaam khayr alanaami dadkana kan u khayr badnaa nabiga salligiisa marka lagu sallinayo sayid badanaaba laguma daro laakiin xaqiiqatan nabigeenna sayid waa ahaa maxaa yeele isagaa yidhi ana sayidu waladi aadama walaa fakra laakiin marka salliga nebiga uu dadka baray saxaabadii markay yidhahdeen kayfa nusalli calayka lafdiga sayidkuma uusan darin salawaat ullahi wasalaamu caleyh marka yani wasalaatu wasalaamu calaa muxamadin in la yidhaha khayr ilanaami ayaa fiican markay salli baabu salli ay tahay laakiin nebigu sayid waa ahaa salawaatu ullahi wasalaamu caleyh maxamedkii khayr ilanaami makhluuqa u khayrka badnaa ilaahay dushiisa ha yeelo salaada iyo salaamta wa aalihi ahalkiisa dushooda allaha yeelo wa saxbihi asxaabtiisana dushooda allaha yeelo aalkii asxaabtii asaadati sayidyaalka ahaa alaclaami jibaasha ahaa calamka asal ahaan waxaa laha aljabal buurtaa la yidhahdaa marka dadkii jibaal fi ddiin fi lcilmi dhinac walbaba ku horreeyey fi lislaam jabalka ku ahaa weeyaan wa bacdu intaa kadib fa haadaa midkani ta'liifun ay mu'allafun mid la allifay weeye kaafin ku filan kaafii ku filan fii cilmeey alcaruudi waalqawaafi fii cilmeey fii cilmeyni bay ahaydeen nuunta maxaa loo geyay liajli idaafa idaafada darteed baa loo jaray fii cilmeey alcaruudi waalqawaafi fanniga labadaa cilmiyo caruud iyo qawaafi la yidhaahdaa dhexdooda mid ku filan ah ta'liif ku filan weeyaan wallaahu allana almuwafiqu allaha waafajiyo likulli khayrin qofku la doono ilaahay khayr allahi waafajiye weeyaan wa calayhi cala allaahi buu ahaaday atawakulu tala saarashadana alla ayay dushiisa ahaatay allah la tala saartaa haddii aad yacni ilaahay qofkii tala saartana maaragtay kuma hungoobo kumana khasaaro bal waa ku faa'iidaa waman yatawakal cala allahi fahuwa xasbu marka cilmigiibuu noo bilaabaya caruudkuu noo soo hormariyay qawaafida dibuu nooga dhigay alawalu midka hore oo cilmiga hore waa cilmigee cilmi alcaruud wa fiihi dhexdiisa wuu ku sugan yahay muqadimatun muqadimo koo wa baabaani laba baab labo iyo wa khaatimatun khaatimo oo lagu dhammaystir ah kitaabka dhanba cilmiga caruudkaba saddexdaasuba ka kooban yahi kuyiri waxaa dhexdiisa ku sugan muqadima oo lagugu sharxayo muqadimaadkiisii intaadan buxuurta i gaarin muqadimaad laba baab ayuu leeyahay oo baabu zixaafi waalcilal iyo baab maaragtay asmaa lbuxuur la yidhaahdo iyo khaatimada ayuu kuu sheegaya oan arki doona insha allahu tacala dhammaystirkiia saddexdaasoo isagoo dhanba ka koobaya muqadimadii intaanu noogu sheegay falmuqadimatu midda saaxibkeeda hormariso muqadima markaad tidhaahdo yacni tii saaxibkeeda hormarinaysa wey muqadama haddaad tidhahdana tii la hormari haddaa is mafcuul ka dhigto tii la hormariyey oo maarata kitaabka loo hormariyey weeyaan falmuqadimatu tii saaxibkeeda hormarinaysay fii ashyaaa shayaal dhexdeed bay ku sugan tahay ashyaada oo laabudda minhaa barashadeeda ay laga maarmaan tahay waa in la barto ay muhiim tahay axrufu taqtiici waa iska istinaaf oo hadal cusubaan bilaabanayna weyaan waa mubtada wey axrufu taqtiici xuruufta xuruufu taqtiic loo yaqaano allatii xuruuftii xuruufu taqdiica ahaydoo tata'allafu minhaa ay isaga imaanaysay alajzaau jusaska iskaga imaanayeen alajzaa wuxuu ujeedaa tafcilooyinka ujeedaa alajzaa waa jamcu jusin jusina waxaa loo jeeda tafcila baa la yidhahdaa tafaciishii baa la yidhahdaa ay iskaga imaanaysay yajmacuhaa waxaa kuu kulminayo xuruuftaas xuruufu taqdiicaas oo ajzaaduba ay ka samaysmato yacni wuxuu yidhi alajzaau casharatun toban weeyaan yajmacuhaa waxaa kuu kulminayo xuruufu taqdiicaasi qowlka hadalkaagiiba kuu kulminayo lamacad suyuufunaa buu ku yidhi lamacad waxaa iftay suyuufunaa seefaheenni baa maarata ifay hadda wax maqsado hadda macno laga leeyaha ma jiree xuruuftaas tobankaa u kugu barayaa waa lamacad laan baa ku bilowna soo maa wa allaamu almiimu waa labo alcaynu waa saddex attaau waa afar alsiinu waa shan alyaau waa lix alwaawu waa toddoba alfaau waa sideed annuunu waa sagaal alalifu oo u dambeeyo tobankaas weeyaan waa toban toban xarafoo tii aad arkiji xuruufu ziyaadadii naxwada sooma aqoon jirin alyowma tansaahu iyo yahowlustanib iyo sa'altumuuniiha iyo waxay dhihi jireen tii oo kale unbay la mid tahay marka intaan bay tafcilooyinku ka yimaadaan marka tafcilada kaafku arki maysid shiinkuma arki doontid saad iyo daad ku arki maysid da iyo da ku arki maysid tafcilooyinkan oo ajza'daani iyo tafcilooyinku ay ka koobanta xuruufteedu waa tobanka xaraf weeyaan hadda wuxuu ku barayaa soo haddaay sukuun iyo xaraka soo laba uma aanan kala qaadin xaraka markaad tidhahdo ha u fiirin maxaa dama ah maxaa rafca maxaa maarata kasraa ha u kala qaadin kulli xaraka hal xabo wey isku mid ka dhig xaraka xaraka wey kulligood hal xaraka umaan ka soo qaadanayna lama odhanayo god iyo hoos dhig iyo kordhig kordhig waa xarako hoos dhig waa xarako god waa xarako saasoo kale wey sukuunkana gooni wey marka tacriif wuxuu ku siinayaa maxaa saakin la yidhaahdaa maxaa la yidhaahdaa maaragtay xaraka maxaa la yidhahdaa buu ku bari fasaakinu saakinka midka reebani ay falxarfu saakinu wey xarafka reebani maxaa la yidhaahdaa maa caraa can ilxaraka xaraka wixii ka qaawan oo ka marnaado ayaa saakin la yidhahda soo maha hadduu shayga mutaxarig ahayn muxuu noqonayaa waa saakin bas waa intaa wey wlmutaxarikuna midka xarafka alxarfu mutaxarikna maxaa la yidhahdaa maa lam yacra canha can ilxaraka xarakada midkaan aan ka qaawanayn oo aan ka marnayn wixii xaraka wato ama ha godnaado ama hoos dhignaado ama ama ha kor dhignaadee ama ha hoos dhignaado ama ha godnaadee maxaa la yidhaahdaa mutaxarik baa la odhanaya w markuu intaa kuu sheegay yuu saddexdii arrimoodoo hadda aan sheegaynay oo ay tafcilooyinka iyo owsaantu ka koobnaayeen tafaaciisha iyo owsaantu ay ka koobnaayeen buuna baraya hadda xaraka iyo saakin aan kala baranay soo maa waaya saddexdu maxay ahayd asbaabtii iyo awtaadii iyo fawaasishii aan sheegnay saddex sooma ahayn sabab maxaa la yidhaahdaa meeqaysa u qaybsamaan asbaabtu intaasuu raba inuu ku baro wuxuu yidhi famutaxarikun xaraf xarakaysan oo bacdahu gadaashii saakinun xarfun saakinun xaraf reebanna uu ka dambeeyaa sababun khafiifun baa la yidhaahdaa sabab khafiifa ayaa la odhan markaasuu kuu miaaliyo giri ka qad kaafka iska dhaaf yacni qad oo kale wey qad maxaa horeeyo qaafka waa xarakaysanyah soo maa daalkuna waa reeban yahay maxaa loo yaqaanaa sabab khafiifa sabab khafiifa la yidhahda man iyo min iyo fii iyo waxaa doonta dheh wax al laba xarafoo midka hore reeban yahay midka hore xarakaysan yahay ka dambana reeban yahay hadda fii waa hoos dhigan tahay soo maa sabab khafiifaan dhahayna hoos dhigan qad buu noo miaaliyo kor dhigan uu baa tiri uu waa laba xaraf waa godanya daalka marka sabab khafiifa la ohanaya ama ha godnaado ama hoos dhignaado ama ha kor dhignaado waa taasoo kale weya wa mutaxarikaani laba xarakaysan yacnii wa xarfaani mutaxarikaani wey laba xarafoo xarakaysanna sababun haqiilun baa la yidhaahdaa bika buu kugu miaaliyey bika yani mujeedido waa laba xaraka ba'da iyo iyo kaafka wuu xarakaysan yihi bika lima baa tiri lima oo kaleeto waa isla mid weeyaan marka kaana sabab sabab haqiila la yidhahda sabab culus sabab thaqiil asbaabtii marka meeqay noogu qaybsantay labo sababaanka waa labo sababka koobaad maxaa nidhi sababun khafiifun kan labaadna sababun thaqiilun waa intaas weeye sabab khafiif maxaa la yidhaahdaa mutaxarikun bacdahu saakin sabab thaqiil maxaa la yidhaahdaa mutaxarikaan bes xarfaani mutaxarikaan waaye sabab asbaabtii waa ka baxna labadaas buu noogu qaybiyey owtaadii buuna barayaa iyadana labay u qaybsan tahay wuxuu yidhi wa mutaxarikaani wa xarfaani mutaxarikaani laba xarafoo la xarakeeyey oo xarake saaran tahay bacdahumaa gadaashooduna saakinun xaraf reeban oo ka dambeeyahay watadun majmuucun watad majmuuca loo yaqaanaa watad majmuuca la odhanay markaa meequu ka kooban yahay watadka majmuuca saddex xarafuu ka kooban yahay soo maa sababku labow aha sooma ahayn watadka majmuucana saddexuu ka kooban yahay laba xara laba xarafoo hore oo xarakaysan oo uu reeb ka dambeeyo xaraf reeban uu ka dambeeyo watad majmuuca la yidhaahdaa macnahaasuu loogu sheegay bikum buu kugu miaaliyey bikum bikum ba iyo kaaf oo xarakaysan iyo miim reeban soo ma jeedi waaye sababkii watadkii mafruuqa ahba haddana ku bari wamutaxarikaani wa xarfaani mutaxarikaani laba xarafoo xarakaysan baynahumaa dhexdoodana uu yahay saakinun xaraf reeban oo u dhexeeyaahi watadun mafruuqun baa la yidhahdaa watadun mafruuqun watad xarakaadkiisii la kala saarayo sukuun ay kala saartay weeyaan mutaxarikiisaa la kala saaray saakinaana kala saaray weeyaan qaama buu kugu miaaliyey maataa la mid ay wixii la mida saasoo kale ah qaama hadda qaafku waa xarakaysanya soomaa miimka gadaalana waa xarakaysanya maxaa u dhexeeyo alif reeban baa u dhexeeya marba hadda watadka laba mutaxarikaan baynahumaa saakin uu yahay maxaan u naqaanaa watadun mafruuqun haddii labada xaraka ay isxigaanoo saakinka u dambeeyana watadun majmuucun baan idhahnaa maxaa noo dhiman asbaabtii iyo awtaadii waa ka baxnay sababku laba u qaybsamaa aqiil iyo khafiif watadku laba u qaybsamaa majmuuc iyo mafruuq labadaas u qaybsama asbaabtiibuwuxuuna baraya fawaasishii wa alaaun ay alaau mutaxarikaatin saddex xaraf oo la xarakeeyey bacdahaa saddexdaa xaraf gadaasheedana saakinun xaraf reeban uu yahay faasilatun suqraa faasilo yar baa loo yaqaana faasila suqra oo yar baa la yihahda wuxuu yidhi facalat oo kale kugu miaaliy facalat facalat soo ma jeedin saddex xaraf oo xarakaysan oo israacday oo xaraf afraadoo reebanoo u dambeeyo maxaa la yidhaahdaa faasila suqra baa la yidhahdaa faasila suqra baa u naqaana waaya faasiladii kale noo dhiman wuxuu yidhi wa arbacun afar yani afar xara afar xarafoo mutaxarika wey afar mutaxarika wa arbacun ay arbacu xuruufin yani mutaxarik ah bacdahaa saakinun gadaashoodana uu saakin yaallo xaraf reeban oo yaallo faasilatun kubraa faasilo weyn baa loo yaqaana wuxuu kugu miaaliyey facalatun facalatun tada goda sooma jeedi waxa weye shan xarafay ka kooban tahay oo afar xarafoo xarakaysan ay hormartay xaraf reeban oo u daba maray maxaa u naqaanaa faasila kubra baa la yidhaahdaa waaya intoodaasoo wuxuu rabaa inuu ku siiyo miithaalku u kulminayo sidii tii hadaaye xuruufu taqdiicaba lamacad suyuufuna soo nama siinin oo xifdin karnaa sooma ahayn tanna sidoo kale una siinaya yajmacuhaa intan aan soo sheegnay asbaabta oo labada ah awtaadda oo labada ah fawaasisha oo labada ihi waxaa kuu kulminaya qowluka aad tiraahdo lam ara calaa dahri jabalin samakatan lam ara ma aanan arag calaa dahri jabalin buur dusheed korkeeda kore weligay kuma aanan arkay samakatan kalluun kuma aan arkay ama malay weligay miyaad ku aragtay malay buur kor saaran kalluun wuxuu ku dhex jiraa biyo biyo ku dhex jira marka taasuu ku siiyey si adag u iloobinoo arrintan ugu talagalay aad u xifdiso lam muxuu ka wadaa sabab khafiifuu ka wadaa waa xarf mutaxarika bacdahu saakin soo ma jeedaan ara keligeed maxaa laga wadaa maxaa laga wadaa sabab haqiila laga wadaa calaa maxaa laga wadaa muxuu ula jeedaa sheekh miaalku u keensaday wataj majmuuca laba xarafo mutaxarika bacdahu saakin oo alif reebana u dambayso dahri maxaa la yidhahdaa watad mafruuqa wey ilaa ujeedaas waxaa waye mutaxarikaan baynahumaa saakin jabalin nuunka u dambey markaan ku dhawaaqnay muxuu noqonayaa faasila suqra saddex xarako saddex mutaxarik iyo nuun saakina israaca samakatan nuunka asagana waa fakinaynaa nuunaan ka dhigaynaa meeqaan asna maxaa leenahay faasila kubra hadda intii fawaasishii waxaan ujeedaa asbaabtii iyo awtaaddii iyo fawaasishiiba uu noo sheegay weeyaan wa minhaa saddexdan aan soo sheegnay ay min alasbaabi waalawtaadi waalfawaasili yay tata'alafu tafaaciilu tafaaciishan iskaga timaadaa intaas iskaga imaanaya tafaaciishan halkaas iskaga imaanaysa wa hiya amaaniyat lafda casharat xukma hada wbilahi towfiiq wsala allah wslam cala nabiyina mxamedi ali